shalay goor gaaban baanu boosaaso kasoo baxnay xalay safdii dhexe baanu xingalool nimid alasaydiina waxaan soo galnay shako fuliye aad baana loogu soo dhaweeyey baahi fara badanina waa ka jirtay isla saakay waxaan milo bilownay biyodhaankii waxaanu marnay dhul fara badan oo shaki fuliye laga xukumo oo meesha la yidhaahdo ceel kooxle booda cadde tuurdidi haldhaawyada meesha la yidhaahdo muxuu ahaa maxaan ku leeyahay meesha la yidhaahdo farciid runti dhul aad u fara badan aya ayaanu barnay caro weyn waxaanu u qaybinay booyado biyaha ilaa toddoba iyo labaatan booyadood oo biyo ah oo isugu jira biyo wiyeera oo kharaar oo xooluhu ay cabbaan iyo biyaha macaan oo dhulkaba ku yaraaday oo loo qaybinayo dadka fuustooyinka loogu shubay si ay dadku u cabbaan xaaladda deegaanada si aad tagtay bal faahfaahin naga sii
walaal dhulka abaar baa ka jirta roobkii dayrtu wuu seegay gugiina weli ma curan waxay dadku noo sheegeen waxay yidhahdeen abaartu waa laba sano jirsatay dhulkana baadka waa taqaanaayo marna waa caws marna waa madow caws horta isagu dee maba jiro madowgiina waa baaba'ay oo dhulkii yani waa diirmay daraagihii waa gureen marka runtii weli dadku yacni xaaladoodu xaalad khataray ku dhow yihiin haddii roobka uu raago oo labaatan beri oo dambe ama bil uu sii raago khatar aada u fara badan ayaa la siri karaa marka xaaladdu arigii maanta aan waraabinay qaar baa sideed qaday qaar baa sagaal qaday xataa waa lakala hori waayay runtii aada iyo aad dhib u fara badan baa jiray waa tahay halkeebaad ku xigto oo tegi doontaan walaal waxaan tegi doonaa meelo kale oo gobolka sanaag kamid a ayaan tegi doonaa haddii ilaahi subxana watacaala ka raalli noqdo oo maalmahan gobolka sanaag baan ku jiri doonaa kabacdina waxaan u gudbi doonaa markaa gobolka bariga gobolada kaleeto waxaan rabnaa insha allahu tacaala bal intii aan gaari karno inaanu gaarno oo dadka aan gurmad gaarsiino haddii ilahay ka raalli noqdo ma jiraan ilaa iyo iminka hay-ado samafal oo caalami ah oo arrintan aad kala hadasheen runtii waxa weeye hay-adaha runtii hadda waxa weeye dawladda ayaa qaabilsan inay la xiriirto annagu waxa aan qaybinayna waxaan ka ururinay dadka shacabka ah lacagtii ugu yarayd oo naloo soo diray waxay ahayd eber dhibic eber saddex dollar sentiyo baa naloo soo diray rubuc dollar nus dollar dollar boqol dollar shan boqol kun ilaa laba shirikadood oo wadanka ka jira iyaguna lacag fiican bixiyey shirikada golis oo labaatan kun oo dollar bixisay iyo shirikada tawfiiq oo labiiyo toban kun iyo shan boqol oo dollar bixisay iyo lacagahaas dadweynuhu ururiyeen lacagtaasaan annaga ilaa iyo hadda gacantayda soo gashay iyadii baanuna maamulaynaa waxaanuna rabnaa meel walba annaga dib istaagayna oo biyaha gacantayada ku qaybinayna si aan dadka ugu faraha badan u gaarsiino haddii alla ilaa hadda deeqda aad gacanta ku haysaan ama gurmadka aad gaarsiiseen eed ugu tala gasheen dhulka aad hadda tagteen waa intee buu leegyahay walaal annaga hadda runtii waxa weeye waa tan kuu sheegnay hadda aadan shaka fuliye toddoba iyo labaatankaa booyadood booyadaha haddaan kuu sheego booyada biyaha kharaara waxay udhaxaysaa boqol ilaa boqol iyo labaatan dollar booyada biyaha macaanina waa boqol iyo afartan ama boqol iyo konton dollar intaasay udhaxaysaa marka toddoba iyo labaatankaa booyadood baan hadda halkan ku qaybinay dabeetana degaano kale oo sanaaga aan sii mari doonaa ilaa laba meelood ama saddex meelood oo kale oo sanaaga baan mari doonaa haddii alla idmo markaa wixii ka dambeeyana waxaan u gudbi doonaa gobolada kale haddii alla idmo ilaa iyo hadda annaga lacagtana soo gaartay afartan kun oo dollar weeye iyadaasaanu insha allahu rabnaa inaan dadka u barakayno waana rajaynaynaa in sharikaadka kale iyo dadweynaha kale iyo jaaliyadaha dibaddu inay ka qayb qaataan halkan keliya ma aha soomaaliya oo dhan ba abaartu meelo badan ka jirtaa ay gobolka awdal oo kale uu ugu mudan yahay runtii oo gargaar mudan iyo in loo gurmado webiyada shabe webigii shabeelle oo meelaha qaybtood guray iyo halkan annagu aan joogno soomaaliya waa isku mid soomaaliya waxaa laga doonaya kulliba inay u gurmadaan haddii ilahay ka raalli noqo